waxaan mar kale u xaqiijinayaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho sababta keentay in xayiraad lagu soo rogo kumeel gaar ah waqtiyada ay gaadiidku isaga gooshaan magaalada muqdisho gaar ahaan gaadiidka waaweyn ee qaada xamuulka ama kasoo baxa dekeda magaalada muqdisho cuntooyinka iyo qalabka dhismahana u sida suuqyada ganacsiga ee ku yaala magaalada muqdisho sababta nagu kaliftay waxay tahay si loo xaqiijiyo waxaana saaran waajib damiiri ah annaga oo gudanayna xilka iyo mas-uuliyadda naga saaran ilaalinta nafta iyo maalka shacbiga soomaaliyeed waxaan isku dayayna uu yahay sidii aan uga hortegi lahayn abaabulada weerarada lagu beegsanayo goobaha ganacsiga ama ay dadka isugu yimaadaan ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya ciidamada qalabka sida gaar ahaan qeybaha aada sheegtay ee la yiraahdo howlgallada iyo xasilinta ama xakameynta waxay habeen iyo maalin usoo jeedaan sidii ay u badbaadin lahaayeen shacbiga soomaaliyeed waxaan shacbiga soomaaliyeed ku dhiirinayaa in ay la garab istaagaan taageero